إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعهم بإحصان إلى يوم الدين أما بعد الحديث الثاني والسبعون بعد ثلاثمائة حديثك تضواتا يلبي يصدح بغوكاك رواه البخاري ومسلم بخاري ومسلم وحي كوريين عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم سمع وحو مقلي جلبة خصم بدودا يا شنقرتود خصمك jinsi ayaa loola jeedaa jinsi marka laba qof iyo ka badanba waa ku dhacayaa baddooda iyo shanqartood ayuu maqlay nabiga sala allahu calayhi wasalam jalabaduna waa codadka isku qasmay weeye codadka isku qasmay weeye jalabata khasmin baddooda iyo shanqartood ayuu maqlay bibaabi xujratihi qolkiisa waana qolka ay deganeed ummu salama sidaa riwaayad saxiixa ku sugan ay sheegayso qolkii ay deganeed sawjadiisa ummu salama qolkaas iriddiisa ayuu ka maqlay bibaabi xujratii qolkiisa albaabkiisuu ka maqlay fa kharaja ilayhim waa u soo baxay nabiga sala allahu calayh wasalam si uu u kala xukmiyo ayuu u soo baxay nabigu sala allahu calayh wasalam markaa intuusan xukunkii gelin ayuu wacdiyey sidaasna waa sida wanaagsan oo la rabo qaadiyaalka iyo qof kastoo dadka kala xukminaa intuusan xukunka bilaabin inuu dadka waaniyo waanadaasaa wax badanu ku islaaxayaan dad badan oo xuquuq islaameed rabay oo dulmi rabay ayaa marka ilaahay la xasuusiyo ka joogaya waxaaba dhacwada dacwada dhanba inuu ka tanaasulo waxaa dhacda markuu doodaya inuu hadalka ka fiirsado laakiin haddaan ilaahay la xasuusin xoolo jacayl iyo damac ayaa dadka ka buuxa markaasuu dood wuxuu ku doodayaa faajirnimo ah oo uusan ka run sheegayn marka wacdi waa in laga hormariyaa xukunka nabiga sidaasuu yeelay sala allahu calayh wasalam fa qaala nabigu wuxuu yidhi calaa baraaruga inamaa wax kale maahan ana aniga basharun banu aadan aan ahay aniga wa inamaa wax kale maahan yaatiinii waxaa ii imaanayaan alkhasmu dad doodaya oo ishaysta fa lacalla waxaana la arkaa bacdakum gabal idinka mid ah an yakuuna inuu ahaado ablaqa mid ka xeel dheer min bacdin gobolka kale dadkuna markay doodayaan dooda kuma sinna dooda kuma sinna gobola gobolka ka fasaaxo badan ka aftahansan waxa weeyaan hadalka iskaga aadi og dadku hadalka waa kala caddayso ogi waxaa dhici kara qof xaqa isagu iska leh hadalka ma sheegi yaqaan xaqa ma caddaysan karo markaad dhegaysato waxaa isleeda kan waxba ma laha qof aan wax xaqa lahayna waxaa dhici karta hadalka qaabku iskugu aadinayo iskugu rakibayana is tiraado waa qofka madluubka oo laga gardaran yaho xaqa iska leh saasaa dhici kartuu leeyahy nabigu sala allahu calayh wasalam falacalla bacdakum gabal idin ka mida wuxuu mudan yahay an yakuuna inuu ahaado ablaqa mid ka xeldheer min bacdin gobolka kale oo fa axsibuu waxaan u malaynaa annahu bacdigaasu saadiqun inuu run sheegayo fiiriya nabiga sala allahu calayh wasalam markuu dadka kale xubminaa hadalku dhegaysanaa qaabka loo hadlaayuu dhegaysanaa qofka markhaatigiisuu dhegaysanaa dhaartiiyaa ku xigta intaasu ku kala xubmina laakiin dadka quluubtooda daalaca ma quluubtooda daalaca maaho inta qalbiga fiiriyo dhihimaa kanaa run sheega u fiirso nabig wuxuu leehi sala allahu calay wasalam waxaa dhici karta qofkaan hadalkiisa inta dhegaysto inaan is idhaahdo kanaa runtii sheegay asagoo run sheegay oo aan u xukmiyo weliba saasaa dhici kartu leedi ta israa runuu sheegay inaan u xukmiyo fiiriy oo fa aqdiya lahu aan u xukmiyo fiili fa axsibu waxaan u malaynaa annahu qofkaasu saadiqni uhu sheega fa aqdi lahu aw xukmina waxaana dhacday inuusan lahayn xaqii faman qof alla qofkii qadaytu lahu aan u xukmiyo bixaqi muslimin qof kaloo muslimi xaqiisa culammadu waxay dhahdeen muslimka lafdiga ah waxa weeyaan waa jariyun cala alghaalib haalib sida badan hadde waxa un dacwadu ka dhaxaybaa muslimiin ah laakiin gaalka laftirkiisa oo mucaahadka ama dimiga waa la mid haddii xaqiisii lagu xukmiyo xaaraanad qaadato kharaja makraj alghaalib gaalka aan xoolihiisu xalaasha ahayna macsuumka yihiin ee sida gaalka dimiga ama gaalka mucaahadka ama musta'minka saddexdaas xoolihii muslimkooda qaadatu lamida xoolihiisa inaad qaadata ood xaqdarra ku qaadata ilaa waa kaa xaaraane marka faman qadaytu qofkaan u xukmiyo lahu qofka bixaqi muslimin muslim xaqiisa fa inamaa wax kamaa hiya xoolahaas aan u xugmiyo amwaashaasu qidcatu waa qayb oo min naari naar waa qayb naar ah waxa aan u xugmiyo falyaxmilhaa ha qaato ow yadarha ha ka tago qidcadaas fiiriya waa naare ha qaato ama ha ka tago nabiga sala allahu calay wasalam waxaa ilaahay isaga ku waajibiyey waa daahirka inuu dhegaysto dhammaan muslimiinta kaleetana nabigay raacayaan intaas alla ku waajibiy quluubta ma daalacdaan quluubta ma daalacdaan waa dhegaysanaa qofka markhaatiga iyo dooddaa la dhegaysanaa sida sharciga waafaqsana loo xukmina waxaana dhici karta qofka qofka kale xaqiisa in loo xukmiyo sidaas darteeda dadku waa inay fahmaan qaadigu inuu cadaalad wax ku xukuma macnaheeda maahan adiga xoolaha inuu ku siiyo taas ilaahay baa awooda cid kale ma awooda qaadiga inuu cadli wax ku xukuma macnaheedu waxay tahay inuu sharciga daahirkiisa waafaqo hadda tusaale meelaad socotaan qofaa kuu yimi wax banu aadam in lama joogaan cimaamadaadiu kaa qaata waa kala warisi war waa kala carab waad soo dacwod wax banu aadam in lama joogaan qaadiyaad u timi hadduu qaadigaasu yahay dadka ilaahay qofka ugu cadaalad badan yaya qofka dadka ugu cadaalad badan waa nebi maxamed sala allahu alay markaad u timaadoo tidha cimaamadan anaa leh wuu weydiina hadduu cadaaladdeed markaa da lagu socdo cimaamadan waryaa maleeyahay ninkaan hadduu yidhaha marka malaha anaa iska leh waa idulmina wuxuu ku leeyahay markhaati ma haysataa markhaati ma haysataa uu ku leeyahay cid kula joogtay lama arko maxaa leedahay markhaati ma haysta maxaa ku xigay inuu ku yidhaah dhaaraad ku leedahay makuu dhaarin aan ku leedahay daa tiraa ii dhaari wuu weydiina war maku dhaarane cimaamadan adugu leedahu isagu lahayn haa waa uu ku dhaartay wuxuu leeyahay cimaamadda adaa iskale qaado saas uu xukmina nabiga haddii loo tago sala allah alay waana cadaaladdii waa saas fiiri cadaaladdi waa saas adiga marka haddaad tidhaahdo qaadigaas cadaalad kama xukmi baarima hayla sharcigii waafaqay soo maa addoommadana ilaahay weyna waxa uu ku kallifay waa in sharciga la waafaqo bis maxaad u malaynayda cid kale nebi maxamedaa sidaan leh sala allahu alay slm waxaa dhici karta inta dacwada dhegaysto qofkan inaan u xukmiyo wuxuusan lahayn nebi maxamed qofka cadaalad badanaa jira nabiga maaha marka xukunkiisa isagu ma qaldan xukunka laakiin waa maxay dooddaa qofku qalda daahirkana waa sidaas uu xukunka u riday intii ilaahay ku addoonsadaan intaasay le marka taas maxay ku tustay qalbiga yaa daalacda oo kali ah allah qofkii kaloo ku yidhaahda qalbigaan daalacdaa ogow sifo ilaahay iska leeyuu sheegta waa beenaale qalbiga waxa daalacanaa ee og waxaa ku jira waa allah qof kale ma og waxaad kaloo ogaataa qaadi kasta waxa waajibka ku ah maahan qofka inuu xoolihiisa siiyo ma taas ma awoodo waxa waajibka kuwa waxay tahay inuu sharciga daahirkiisa waafaqo sharciga daahirkiisa inuusan ka leexan oo isagoon wax kale oqoonna waa inuusan dadka xukumin hadduu sharcigii yaqaana waa inuu sharcigii raaco oo usan laaluush qaadan oo usan qaraabo jeclaysi iyo saaxiib jeclaysi uusan yeelin ee uu sharciga raaco intaasaa ku waajib laakiin xoolahan inaad hesho inaadan helin waxay ku xihan tahay sidaad wax u caddaysan karto haddaad caddaysan weydo cid kale kusii karta lama ah taas waxaa kaloo xadiisku kuu caddeeyey xoolaha qaadigu markuu kuu xukmiyo haddii nebi maxamed kuu xukmiyo sala allahu alay slam xalaal kuu noqon maayan haddaadan lahayn fiiriya hadalka nabiga nabigu wuxuu leeyahay qofka markaan u xukmiyo waxaas aan u xukmiyo hadduusan lahayn ha ogaada naar wey saas darteeda qaadiga xukunkiisu wax ma xalaaleeyo hadduu yahay qaadiga dadka ugu cadaalad badan waa nabi maxamed sala allah alay qaadiya iyo xukmiga waa ii xalaal maaha w waxaan haddaad awal laheedna qaadigu doodbuu joojiya isagu isqabsiguu meesha ka saara sidii marka hore xalaalka ugeeda xalaalkood haddaad le haddaadan lahaynoo qofkii lahaa inta caddaysan waaye xujadii sidaas lagugu xugmiyana boonad ku qaada naarad qaada marka qaadigu xukunkiisa waxba xalaal kuma noqdaan saas ogow qaadiya ii xugmiya hadhi الحديث الثالث وسبعون بعد ثلاثمائة رواه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكرة بخاري ومسلم وحي كوريان عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه نسقول قبلنا رضي الله عنهما كوقرا وانا الصحو عبد الرحمن أبيس أبي بكرة والسحاب أبي بكرة والسحاب عبد الرحمن بن أبي بكرة والتابعي afar iyo toban hijiriyadu markay ahayd ayuu ku dhashay magaalada basra wa awalu mawluudin fi lislaam fi lbasra waa qofkii ugu horeeyey oo caruurta muslimiinta ka mid oo magaalada basra ku dhashay aswad ibnu surayc iyo ashaj iyo cabdillahi bni camar iyo cali bn abi aalib iyo abihiis abi bakr ayuu wax ka wariyaa marka wuxuuna dhintay sagaashan iyo lix hijiriyadu markay aheyd sagaashan iyo lix markay aheyd hijiriyadu ayuu dhintay can cabdiraxmaan ibn abi bakra radia allahu canhuma isaga abisma ilaa raada ka noqday qaala wuxuu yidhi kataba abi aabbahay ayaa qoray wa katabtu low anuguna waa u qoray ilabnihi wiilkiisii ugu qoray cubaydillaahi ahaa xadiidkan ilabnihi lafdigaas ah ilabnihi intaas bukhaariga iskale cubaydillaahi laakiin bukhaari ma laha cubaydillaahi magacaas in la sheego oo wiilku inuu ahaa cubaydillaahi bn abi bakar muslim ayaa la kali ah muslim ayaa la gooni ah oo kaligiis sheegay marka xoogaa isku talfiiqa ku jira xoogaa isku darid xadiiska lafdigiisu wuxuu waafaqsanya sida muslim wariyey marka laga reebo ibnudaas ibnudaas laakiin bukhaariyaa wariyey aabbihiis oo ah abibakra ayaa warqad wuxuu u qoray wiil uu dhalayo in abibakra oo la yidhaha cubaydillaahi bn abibakra oo qaadi ka ahaa sijistan sijistanna waa afghanistan magaalooyinkeeda qaybo ka mid halkaasuu qaadi ka ahaa marka aabbuu warqadu u qoray oo wiilka uu dhalay ugu nasteexaynayo markuu warqadii qoray uu aabbuu si u sii adkeeyo uu wiilkaanoo cabdiraxmaanana uu yidhi adna walaalka u qor warqad marka ta'kiid wey marka maya cabdillaahi maan waa cubaydillaahi meeshu iska fiiriye qaala wuxuu yidhi cabdiraxmaan kataba abi aabbahay abu abubakra ayaa qoray wa katabtu lahu anuguna waa u qoray ilabnihi wiilkiisii u qoray aabbe oo magaciisu ahaa cubaydillaah ibna abibakra wiilka magaciisu waa cubaydillaah deeqsiyaalka dadka ugu caansan ayuu ka mid ahaa magaalada basra ayuu qaadi ka noqday kadibna imaaradda wuxuu qabtay sijistan cabdiraxmaan waa ka yar yahay wuxuuna dhintay sagaashan iyo toddobadii meesha walaalkiis cabdiraxmaan uu dhashay sagaashan iyo lixdii hal sanuu ka nolol ka nolol dambeeyey ta uu dhintay wey hal sanuu ka nolol nolosha uga dambeeyey cabdiraxmaan wuxuu dhintay sagaashan lixdii waa nagii soo nin saxaabigaanuna wuxuu dhintay waxaan rabaa cubaydillaahiya rabaa wuxuu dhintay isaguna sagaashan iyo toddobadi hal san uu ka geeri dambeeyey marka cubaydillaahiay warqad uu u qoraa aabbihiis oo abubakar ah markaasuu cabdiraxmaan oo cubaydillah la dhashan wuxuu adna u qor arrintu aad u adkayna ab aabbo wa aabba naasixa waana sida laga rabo aabbayaalka in caruurta wanaagga la amro xumaanta laga celiyo sida la rabo wey ilabnihi wiilkiisii warqadda u qoray cubaydillaahi bn abi bakra wal xaal ayuu u qoray huwa wiilku qaadin qaadi uu ka yahay bisijistan wuxuu u qoray allaa taxkum ey antu waa tafsiiriya laa taxkum ha kala xukmin bayna nayni laba dhexdood walxaal anta adiga qadbaanu mid caraysan aad tahay adoo caraysan laba qof ha kala xukmin qaadiyo wiilku ah marka wuxuu leeyahay wiilkaygiiow adiga markaad caraysan tahay xugun ha geli xugun ha geli marka uu u sheegay xukunkii uu daliilkiisiina u sheegay wuxuu yidhi fa innii aniga samictu rasuulalahi rasuulka allaan maqlay sala allahu calayh wasalam yaquulu xaala uu rasuulku leeyahay laa yaxkum axadun qofna yuusan kala xukmin bayna nayni laba qof walxaal huwa qofku qadbaanu caraysan yahay qofku isagoo caraysan yuusan laba qof kala xukmin saasaa nabigu yidhi sal la ala marka wiilkiis markuu u sheegay xukunkii uu daliilkii u dabadhigay waa sida ugu fiican oo idha arrintaan aan kuu sheegaya caqligayga maahan rasuulkaan ka maqlay sala allahu calay wasalam qaadiga ma bannaana isagoo caraysan inuu dadka kala xukmiyo sababtuna waxay tahay xukunku wuxuu rabaa deganaan adoo aada u degan koow dacwada waa inaad fahamto shayga ugu muhiimsan waa dacwada qofku inuu fahmo dad badan dadka hadalkooda ma fahmaan dadka dacwoonaya dacwadoodaysanba fahmin dadka badankooda haddaan dacwada la fahmina xugunmada dhici karo saxa inuu soo baxo marka aad marka maskax degan aa la rabaa inaad dacwada ku fahamto markaad fahamto haddaana dacwadan xugunkii alle meeshay ka waafaqsanta waa inaad raadido taasna waa inaad deganta qofku markuu calaysay maskaxdiisu waa qasanta marka si saxa wax uma fahmi karo dacwadiina ma fahmi karo xukunkiina ma fahmi karo marka ad cadaaladu kama imaan karto waxay yidhaha culammadu waa isku mid caradaas inuu ilaahay dartiis u xanaaqay oo inta arkay iyadoo lagu xadgudbaa diinka u xad iyo dad dartood inuu xanaaqay waa isku mid wuxuu la xanaaqay sababtoo ah cilladu waxay tahay tashwiishu lfikri meeshii laga fekeri lahaa aaba qasan maskaxdii uu ka fekeri lahaa aaba ka qasan marka qaadiga marka uu caroodo waa inuu xukunka joojiyo haddii kale xukun cadlihu ma soo baxay wa fii riwaayati waxaa ku sugan laa yaqdiyanna yuusan kala xukmin xakamun mid dad kala xukminaa bayna nayni laba dhexdood walxaal huwa xakamku qadbaanu mid caraysan uu yahay war qof dad kala xukminaa laba qof yuusan xukun u gelin isagoo caraysan isagoo caraysan culummadu waxay yidhaahdeen maadaama cilladu ay tahay tashwiishu lfikri qofku markuu caraysan yaha maskaxdiisiiya qasan wax kasta oo maskaxda qasa waa la mid caraday la midi oo maxaa ka mid a gaajo daranahayda ama oon aad u daranahayda ama waxayda hurdo aad u daran ma usan seexan xal oo dhan ama waxa haya murugo aad u daran dhammaan waa isku mid xugun inuu gala uma banaan waxaa la mid a xataa kulaylka daran waxaa la mid a qabowga daran saas darteeda maxaa la rabaa meesha maxkamadda ah ee xukunka lagu gelayo waa in kulayl laga ilaaliyo waa in qabow daran laga ilaaliyo waa inaan buuq laga ilaaliyo maaha meesha maxkamadda inuu shanqaru ka yeedho wax shanqara waa in laga ilaaliyo oon qaadigu maqlin shanqar kale meel degan ay noqoto qofka uu dhagaysanayo bis marka qofkaanu hadlana qof kaloo hadli karaa ma jiro ilaa in wax la fahmaa la rabaa waa in marka buuqa laga ilaaliyo hadduu gubanayo ididayo saas leeyahay u fahma meel kaluu ka fakersan yahay meeshu meel jawiga qabow oo aan qabow dhibaatalen ahayn waa inay noqdo gaajo daran hadduu dareemo waa inu iska taga xukunka jooji oon daran waa lamid hurdo daran waa lamid wax kasta oo maskaxdiisa qasa waa isku mid ilaa cilladu waa isku mid waxaa rabaa qofkoo degan inuu dacwadana fahme xukunkana fahmee sharciga ilaahay dadka waafajiyo alxadiidu raabic wasabcuun bacda alaai mia xadiiska toddobaatan iyo afariyo saddex boqol ka gabaal rawaahu lbukhaariyu wa muslimu can abi bakra bukhaariga muslim waxay ka wariyeen abi bakra radia allahu canhu qaala abu bakra wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam alaa unabiukum miyaanan idinkaga warramayn biakbari lkabaa'iri dunuubta kabaa'irta kan ugu weyn dunuubtu marka ugu horeyda labay u qaybsantaa kabaa'ir iyo sakaa'ir dembi kollayba wax yar maaha oo dembi haddii luu yidhi waa sabab naar lagu galo sidiisa laakiin waa kala weyn dunuubta gobolka mid ah waxaa lagu dhaafaa qofku markuu weyse qaato salaada uu tukado hadduu jumcad tukado waa lagu dhaafaa qaarna toobad hadduusan la imaan waa qatar inaan loo dhaafinaa dhici karto marka dunuubta marka hore kabaa'ir iyo saqaa'iraa loo dhaaf aa loo qaybiya saqaa'irta qofka weyse qaadku weyse qaato waa loogu dhaafa salaada uu ku tukado shanta salaadood waa loogu dhaafaa jumcada waa loogu dhaafaa ramadaanka waa loogu dhaafaa xajka waa loogu dhaafaa laakiin kabaa'irtu toobay kaa rab marka waa kala weyn haddana kabaa'irtiiyaa kala weyn ayadiyo sii kala weyn ayadoo kabaa'ir isla ah waa kala daranta oo waxaa ugu weyn shirkiga in ilaahay cid kale la garab dhigo caasi waalideennimada dhiigga muslimka waa waaweyn kuwaas waa meel adag wey kuwaas markhaati beenaadka kuwaas waa kuwa darajada sare alaa unabiukum miyaana idinkaga warramayn biakbari lkabaa'iri kabaa'irta kan ugu weyn alaaan saddex maraa nabigu ku celiyo saddex mar taasna waxay tusee shay muhiim ah oo laisleeyahay dadku ha fahmeen marka la sheegaya in dhowr goor lagu celiyo si ayagoo dadka maskaxdooda u diyaarsan tahay hadalka loogu sheego qulnaa waxaan idhi balaa inaadan noo sheegin iska badaaya yaa rasuulalahi rasuulka allow noo sheeg inaadan noo sheegin taas warkeed iska daa noo sheeg rasuulka allow qaala rasuulku wuxuu yidhi alishraaku bilah wax lamida male dembi kan ugu weyn waa ilaahayo cid la garab dhigo ilaahay xaq uu lahaa oo cid kale lala siiyo wey macnaheedu ishraaqa waxaa la yidhaahdaa xaq ilaah iska lahaa oo ilaahay qayrkiis la siiyo ilaahayna waa loo ogoliyay cid kalena waa la siina waa mina shirka laga keeno waa wadaagi in ilaahay cid kale shirka lagala dhigo sida waxa weye sujuudda ilaahay baa iska lahaa oo waxa weeyaan khawfka rajada allah iskale nadarka in shardi laga xirto waxyaalaha addoommadu aysan awoodin sida in lagu dembi dhaafo in janno lagu geeyo in roob la keeno in abaar la qaado in amni la keeno in colaad la qaado in waxa weye ilmo lagu siiyo in lagu caafiyo waxyaalaha addoommadu aysan awoodin allah la kali haddii alle iyo cid kale aada wax weydiisato oo arrimahaas aad cid kala weydiisato xaqii alla lahaa oo ilaahay qayrkiis la sii weyey sidaas darteeda qur-aanku arrintaasuu ku celcelina mushrikiintii carbeed mushrikiintii carbeed gaalnimadooda iyo shirkigooda wuxuu ahaa inay gargaar ka dalbadaan ilaahay qayrkiisa fa idaa rakibuu fi lfulki dacaw allaha mukhlisina lahu diin falamaa najahum ila albari idaa hum yushrikuun ilah wuxuu leeyahay markay badda tagaan allay u keli yeeli jireen baryada markay dhulka tagaanna ilaahay cid kale la baryayo ibnu jariiru dabar imaamu mufasiriin wuxuu leeyahay shirkigoodu wuxuu ahaa marka ay badda tagaan waxay iska day jireen istikaafa bikayr illah ilaahay cid aan ahayn gargaar ma weydiisan jirin markaasna ilaahay tawxiid ku ikhlaas uu ku tilmaamay markay dhulka tagaanna ilaahay qayrkiisay baryayan ilahayna markaas shirkiguu ku tilmaamay bal fiiriya suuratu luqmaan ibnu jariiru dabar imaamu mufasiriin soo ma jeedin marka maxaa la rabaa war xaqa ilaahay leey addoonku wixii sababa uu awoodo waad weydiisan karta laakiin wax aan ilaah maan addoon shaqo ku lahayn ilaahay u daa hadhihin alliya awliye allah hadhihin alliya awoowo hala dhihin alliya boqorradii laga caananuga hadhihin ilaahay cidna uma baahna cidnana wax lama qabato keligiisaa wax walba maamula marka xaqiisa waa in loo daayo alshraaku waa sharig yeelid bilaahi ilaahi loo sharig yeela dembiga ugu weyn allihii keligiis ku abuuray maya maya meesha aan raba qowlka aan leeyahay suurat luqmaan ugu laabta waa qowlka ibnu jariir dabari imaam mufasir suurat luqmaan ku yaala suurat luqmaan ku yaala ee aayadda aan akriyey waa ma aha sharxeeda laakiin ibnu jariir tafsiirka suuratu luqmaanu ku keenaya dhowr goorna waa ku celceliya ilaahi marka jiritaankaaga adoon wax jira ahayn ku abuuray oo kuu namceeyey oo balaayooyinka kaa haya allahaas ma ahan xaqiis inaad cid kale garab dhigto markaas laga soo tagay xaqii alle xaqa ku xigaa waa xaqii waalidka fiiri wa cuquuqu lwaalidayn waa labada waalid oo caasi lagu noqdo waa kabaa'irta dunuubta kabaa'irta kuwa ugu waaweyn mid ka mid labada waalid adoon wax jira ahayn ilaahii weynaa wuxuu uga dhigay sabab labada waalid inaad wax jira noqoto kadibna ayagaa maamulkaaga u istaagay oo ku barbaariyey oo ku soo koriyey adoo qur-aanka hadda isha kaa gelayd aan iska celin karin habeenka daba soo ma jeedin ay ku soo barbaariyeen waalidkii nuucaas ahaa oo haddaad wax kasta samayd aadan u abaalgudi karin inaad caasi ku noqoto inaad caasi ku noqoto oo xooggaaga ka ceshato ood xoolahaaga ka ceshato oo aad ku af la gaadaydo waxa weeyaan waa qof ayaan darana oo abaalka dhac badan so uma jeedin nabiga sala allahu alay slam nin yidhi aabbay muxuu xoolahayga ku leeyahy wuxuu ku yidhi anta wa anta wa maaluka liabika xayti aabbay muxuu ku leeyahy adiga iyo maalkaaga aabbaha inin leh aduuba kuleeyahay xayti xoolahayga muxuu ku leeyahy so uma jeedin saasuu ku yidhi nabigu sala allahu alay wasalam marka adiga dhanba wax jira inaad noqoto yaa sabab u noqday waa waalidka waa aabbaha iyo hooyada marka dadkii sidaas ahaa inaad amase war ka diiddo ayagoo munkar ku amray qofku hadduu munkar ku amro ma banaana in la yeelo waxaadan awoodin hadduu ku amrana ilaahay kuguma waajibin oo ilaahay qofka kuma waajibin wuxuusan awoodin labadaasa laga arka waalidka waxaad ka diidi karta ilaahay caasi hadduu ku yidha ma banaan inaad ka yeesho hadduu ku yidhaha cirkaan uhaag adoon diyaarad saarnayn ee maba awoodid waajib kuguma ah macnaha wax kastoodan awoodin waa saa waxa kaleeto kama diidi karto wax kale kama diidi karto soo ma jeedin waa inaad ka yeelto xooggaaga xoolahaaga codkaaga dhibkaad leedahana waad ka celiga carabkaaga iyo wax alla waxaad shar leedaha waa inaad ka celiga marka taas marka la waayo dunuubta ilaahay laga galo kuwa ugu waaweyn wey bacda alishraaq wa kaana nabigu wuxuu ahaa markuu labadaas sheegayay mutaki'an mid ku jiqilaysan ama ku dangiiga ama xusulka ugu mudan yahay dhulka fajalasa markii hore marka meelaha xusulka ugu mudnaa oo uu labadaa sheegayay al-ishraaku billaah wa cuquuqu lwaalidayn meel ayuu saas xusulka ugu mudnaa oo uu saas ugu dangiigay waa soo fadhiistay marka fajalasa waa soo fadhiistay waa soo fadhiistay waxayna tusaydaa dembigan saddexaaduu sheegi doona dembi dadku aada ugu dhacaan inuu yahay oo uu si adag inuu uga diga doonayo oo qatar waa soo fadhiistay fajalasa waa fadhiistay faqaala wuxuu yidhi alaa wa qowlu zuur war baraaruga iyo hadalka beentaa wa shahaadatu zuur markhaatiga beenta ha shahaadatu zuur waa min baabi dikri alkhaas bacda alcaam ee hadal been a marka la yidhaahdo waa caam hadal iska cadiyo beena iyo markhaati beena labadaba isla soo gelaya markaasuu si gaara markhaatiga beenta haddana uga dig war hadalka beenta iyo markhaatiga beenta war kabaa'irta kuwa ugu waaweyne ka mid yihi waana wax si badan u dhaca sababtu ula soo fadhiistay oo uga digaya si gaar ah waa dadku siday ugu daadanayaan iyo arrintii oo ah dembi weyn oo kabiire ah hadalka beenta iyo markhaatiga beenta alaa baraaruga wa qowlu zuuri hadalka beenta wa shahaadatu zuuri markhaatiga beenta famaa zaala kama suulin nabigu yukariruhaa inuu ku celceliyo xataa qulnaa ilaa aan nidhi laytow sakata hadduu aamusi laha aad nabiga sida arrintaas uga kululaaday ayay aad uga naxeen saxaabadii markaasa yidhaha allah hadduu iska aamusila macnaha waa la fahmiyey ku celcelintan ilaa waxa weeyaan nabiga sala allahu alay wasalam shayga uu la xanuunsaday saxaabadii waa la xanuunsanaya waa la xanuunsanaya waa la xanuunsanaya ibnulmulaaqin raximah llah mujalladka tobnaad safxada afartan iyo sideedaad wuxuu baraarujiyey dunuubta saqaa'irta qofku hadduu daa'imo kabiiray noqone cabdullaahi ibni cabbaas iyo cumar ibnu khadaab iyo qayrkoodna waxaa laga wariyey laa kabiirata maca istikfaarin qofku dembi hadduu ku dhaco uuna ka toobad keeno kabiira ma jirto macnaha dembi kastoo kabiire ah hadduu ka toobad keeno waa loo dhaafa walaa saqiirata maca alisraar haddii qofku dembiga daa'imana wax saqiira laydhaha ma jirto daa'imidda uu qofku daa'imo dembiga uu iska sameeyo kabiiru noqon hadduu awel xaataa saqiiro ah kabiiru noqona marka qaacidadu waxay tahay saxaabada laga wariyey laa kabiirata maca istikfaar ayadoo toobadkeen uu jiro kabiira ma jirto macnaha dembi kastoo kabiiraha istikfaartu waa lagu dhaafaa wey haddii toobaddu ay sharci too shuruuddeedii qofka laga helo tan kalena walaa saqiirata maca israar dembiga qofku hadduu daa'imo saqiira ma ah waa kabiiru noqona hadduu awel xaataa saqiira ah waxaa muhiim oo culummadu ay sheegaan calaamadaha lagu kala yaqaan dembiga sakiirada iyo dembiga kabiirada dembiga markaa kabiirada calaamadaha lagu yaqaan waxay yidhahdaan culummadu dembi kasta oo adduunyada xag sharcigu ka jireeyey qofkii sidaas yeela ciqaabkaasaa lagu ciqaabaa maalan qofkii qof dila waa la dilaa alay waa kabiir qofkii waxada gacana laga goynaa waa kabiiro qofkii zinaysta hadduu guur xalaala soo maray dhagaxa lagu dilaa haddii kale boqolka bash waa kabiiro mar haddaad aragto dembi sharcigu yidhaahdo qofkaa sameeya ciqaab intaas leeg hala marsiiyo dembigaas waa kabiir waa koow oo waciidu fi lcaaqira dembi kasta oo la yidhaha qofkii sameeya caaqira ciqaabkaasu leeyahy ama cadaab waa kabiir oo khutima bilacnatin dembi kasta oo qofka sameeya la lacnado oo nabigu lacnado waa kabiir waa kabiir waa kabiir oo khatar dembi kasta oo la yidhaha qofkaas allah u carooday caro allah ku dhacday waa kabiir oo nafyu iimaan dembi kasta oo la yidhaha qofka sameeya muumin ma aha waa kabiir ow dukhuulu janna dembi kastaoo qofka sameeya la yidhahdaa jannada geli maa waa kabiir calaamadahaasaa lagu yaqaan calaamadahaasa lagu yaqaan الحديث الخامس والسبعون بعد ثلاثمائة رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما بخاري ومسلم وحي كوري عن عبد الله بن عباس أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيري لو يعطى الناس ضدك هدي لصيلها بدعوهم شيخ شدود ضدك قف كستاء محكمة ديمات او هذا قف كان وحاس إغا حيستا قف كان حقاس إغا حيستا haddii la yidhaha ho oo looga qaado oo la sii lahaa oo aan markhaati la weydiinay qof kasta oo yidhaha waxaasa iga maqan oo qofkaana wax iga haysta haddii looga qaadi lahaa la dacaa naasun dadaa sheega lahaayeen dimaaca rijaalin rag dhiigood iyo wa amwaalahum maalyaalkooda haddii qofka markuu soo tago oo u qaadiga u yimaado u yidhahdo qofkaasaa waxaas iga haysta haddii la dhihila waa looga qaada oo aan la weydiiyahayn maqaati dada dad dhiigood iska sheegalaha qofkaa qof u ciil qaba isagoo waxba ka dilu leeyahay aabbeeyu dila hala ii dilo kow ha la dila dadaa dad xoolood iska sheegalaha anaa iskale gurigan hala iga qaado ha uga qa wariha soosi wax noolaa kale lama arkay naf iyo maal waa baabi'laha haddii qof kastoo soo dacwado wuxuu sheegaa loo siiyo ee wax hirgeli laha nololba lama arkay dadaa dad dhiigood iyo xoolooda sheegalaha laakiin cadligii ilaahay muxuu noqday nabigu wuxuu uhi walaakin ilyamiinu cala almuddacaa calayh laakiin dhaarta waxaa lagu leeyahay qofka wax lagu sheegana dhaaraa lagu leeyahay waa goorma waa markii qofka wax sheegana markhaati waaye waxaa ka sii cad oo aad u caddaynaa riwaayadda uu wariyay bayhaqi sanad jayid ah oo nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam laakin ilbayinatu cala almuddaci markhaati waxaa laga rabaa qofka wax sheegana ole qofkaana wax iga haya hadduu markhaati helo oo sharciga waafaqsan waa loo xukmina hadduu markhaati waayo walbayinatu calaa man ankara qofka yidhaha iguma laha dhaaraa lagu leey laakin ilbayinat waxa weeyaan walyamiinu calaa man ankara saas wey sax walyamiinu calaa man ankara lafdigii bayhaqi wey waxaan akrayna law yucda naasu bidacwaahum ladacaa qowmun dimaaa qowmin وأموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ساسها هي أربعين كانت بقوة قادة تنواتنا آه. مركا وانو عاس مركا سداسة اللوكا ليهي إلا قسامة ماهان انت كلي قفك أسوي لو حبا إغا مخان مرقاتي كان للي هدو مرقاتي وايو كان طارت كل هذا للي ظاهر كشرع الله مرة خلاص ظاهر كشرع الله مرة ابن دقيق العيد احكام الاحكام كحديث كما كنت شرحه يقول الحديث دليل على انه لا يجوز الحكم الا بالقانون الشرعي الذي رتب وان غلب على الظن صدق المدعي وهي حديث كان الدليل اياه ان ايسان بنانين ان وحلو كلا حكميه الا شرعي ما هنا الهي سو دجي احكام تكررتي سكست حديحه تقاضي مليهسه وسيره قف كان ابو شيغه وح شيغنا hadduu markhaati waayo muddacigu khalaas kana dhaarad ku leedaha lali sharcigaas xaggii xagga lagama mari karo kitaabu اlacimati haadaan midkaanu kitaabu lacimati cunooyinka kitaabkiisii weeye cuntooyinka iyo cabitaanka iyo dharka iyo asal waxaa u ah inay xalaal yihiin cuntada cabitaanka iyo dharka waxyaalahaas waxaa asal u ah inay xalaal yihiin shay ka mida lama dhihi karo waa xaaraan ilaa daliil loo helo asalka waa inay xalaal yihiin alxadiiu saadis وasabcuun bacda alaaثi mia rawaahu الbukhaariyu wa muslim can الnucmaan bni bashiir xadiiska toddobaatan iyo lixiyo saddex boqol ka gadaal rawaahu الbukhaariyu wa muslim bukhaariya muslim waxay ka wareen can nucmaan bni bashiir radia allahu canه qaala nucmaan wuxuu yidhi samictu rasuul اllah rasuulka ilaahi ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaale uu leeyahay waahwaa wuu ishaaray annucmaanu nucmaan biisbacayhi labadiisa farood ilaa udunayhi labadiisa dhegoodu ku ishaaray wuxuu yidhi samictu macnaha labadan dhegoodan ku soo maqlay wa haa labadan dhegoodaan nabiga uga maqlay aad u adkayna inuu hubo xadiiska inuu hubo marka waahwaa waa isharay annucmaanu biisbacayhi labadiisa farood ilaa udunayh wuxuu yidhi rasuulku ina alxalaala xalaashu baynun waa mid cad xalaasha wax isku haysta iyo wax isweydiina lama arko rootigaas iyo bariiska iyo waxa wayaan caanaha iyo hilibka iyo waa xalaal iska cad dharkaas oo aan xariirta ahayn waa iska cadi nin caaqilaada wuxuu yidhi sida badan banu aadamku waxyaalaha ay culummada weydiiyaan waa un xaaraan boqol su-aalood hadday weydiiyaan sagaashan waa xaaraan sida badan xalaashu waa cadda dadku waa yaqaani sida badan ee inta badan shay xaaraam ay rabaan in loogu qiildayo waa jiraan masale xalaala oo dadka gobol ka qarsoonta laakiin uma badan su-aalaha inta ugu badan shay xaaraamay waxay rabaan in qiil loogu dayo oo la yidhaahdo saasdayta xoogaa dhib ma leh iska hadda uu yidhahdo ilaahay oo isagaa yidhi dhib male oo wadaadku naarta ku galuu rabo aduu rabaa inuu buundo jahanamo looga goodo kaa dhigto isagu waaba ogyahay inaysan qayr lahayn ina alxalaala xalaashu bayinu waa mid cad wlxaraam wa ina alxaraama dhe wa ina alxaraama xaaraamtuna bayinun waa mid cad xaraamtuna oo iska caddahayo waxa weeyaan doofaarkii oo kale inuu xaram yahay waa la wada og yahay dadku waa u caddahay qamre cabidii xariir in la xirto raggii xirtaan dahab in raggii xirto zinadii xantii isku dirdiridii xaasinimadii xaaraamtu waa cadda xaaraamtu waa cadda waa cadda wa baynahumaa dhexdooda xalaashiyo xaaraamta dhexdooda waxaa ahaaday mushtabihaatun waxyaala isku eg eg oo inay xalaal yihiin iyo inay xaraam yihiin aysan kala caddayn wa baynahumaa xalaasha iyo xaaraamta dhexdooda waxaa ahaaday mushtabihaatu waxyaalaha isku eg eg mushtabihaadkaasoo laa yaclamuhunna aysan ogayn kaiirun in badanoo min annaasi dadka ka mid fiiri lama dhihin cid taqaana lama arka lama dhihin lama dhihin ee waxaa la yidhi dadka intooda in badanaan ogeyn haddaysan in badan ogeyn aw intii kale eh ilaa adiga dadka hadda markaad fiirido dadka culummada iyo dadka caamada ayaa badan caamadaa badan boqolaal goray kusoo jibaarmayan soo maaha marka dadka dadweynaha ama caamada ama dulaabta yaryar ma garanaya yaa garanaya dad caalimiin ayaa garanaya ee shay sidiisa macnihiisu ma jiro shay aan xalaalna ahayn xaaraamna ahayn oo u dhaxeeyo mutashaabiha ma jiro ee dadka intooda badan ayuu iskaga egi ama culummada agtooda ama waa xalaasha cad ugu jira ama xaaraamta cad ugu jira shayga xaaraamta oo dad caamo waxaa jira dadka kala xishood daran xishoodna aan lahayn waxay ku leeyihin sigaarku mutashaabi ku jira yaa ku yidhi xaaraamta cadu ku jira culummadu kutubaha ku qoreen waktigii markii horuu soo bilowday haa markuu soo bilowday oo sigaar ugu horreyda wakti hore inay ahayd toobaaka markay bilaabatay ma garatay shan boqoloo sano ka hor wey markay toobaaka bilaabatay haa waa jireen culamo yidhaahdeen maxalaala mise waa xaaraan waa jireen qaxwadana la mid ay ahayd markaas bunka ama baalku ahaa kafayga labadooda isku si waaxmi jireen waxay dhihi jireen kafay ma xalaala mase waa xaaraan sigaar ma xalaala mase waa xaaraan ala dhihi jire laakiin markii dambe waa caddaatay iska daa muslima gaala ogaatay inuu musiibo yihi sigaar iyo tobaad bahal sun ah oo dilaa oo sanbadaha eberka dhiga inuu yahay la wada ogaado qaacidadan waxay tare maa kaura dararuhu can nafcihi fa huwa xaraam saas darteeda culummada waaweyn ee muslimiinta waxa qorta ee dambe hal midoo shaki gelina arki mayo inuu xaaraam yahay xayla waaba dilaale waa sun dilaale ma qofay u bannaantay naftiisa inuu dilo naar in lagu galaaba soo ogaana soo maha nafta in la dilo marka war ma ahan hadda mutashaabih yaa ku yidhi waa mutashaabih maaha qaxwada laakiin hadda dhanka kale xoog badantaad moodaa haddan iyaduna iyadoona dhanka kale u dhacdaad moodaaho dadku hadda qaxwada waa xaaraan wax dhahaya haddeen ba arkaydi waaa marka marka shaygu markuu bilowga yahay marka xukunkiisu waa qarsooma laakiin marka uu caddaado oo nacfigiisa iyo dhibkiisu caddaado culummada kama qarsoomi karo marka shayga markaad arkaydo xukunkiisu qarsoon yahay sifadiisaa qarsoon sida badan sifadiisaa qarsoon amase adilada ku soo aroortay aan qofkaas aan u kala rajexnay marka xalaasha iyo xaaraamta mutashaabihaada u dhaxeeya mushtabihaadkaasoo laa yaclamuna aysan ogeyn kaiiran in badan kaiirun in badanoo min annaasi dadka ka mid a laakiin in kalaa og wey oo culammada gobol ay yidhahdeen kaiir haddii la yidhi kaiir kalaaba og maxaa yeelay agar lama dhihin dadka inta ugu badan inkastoo xaqiiqo ay tahay dadka inta ugu badan mutashaabihaadka ma oga dadka inta ugu badan maxaa dadka badankoodu waa caam laakiin haddana inta og laftirkeedu qaliil ma culummo badana taqaano wey culummo badana taqaano marka culummadu waxay yidhaahdeen shayga mushtabiha oo isku eg laba wey dadkuna waa labo qofku hadduu yahay qof mujtahid ah oo adilada si toosa xukunka uga qaata shaygan mushtabih wuxuu agtiisa ka noqon karaa adilada ku soo aroortay markuu kala rajixi waayo adilada ku soo aroortay marka hore ma sugan yihiin waa in la kala fiiriyo labo haddana dalaaladooda macnaha ay tusayaan markuu kala rajixi waayo mushtabihu agtiisa ka noqona kaas waa mujtahidka agtiisa laakiin dadka caamada ama muqalidiinta ah ama dulaabta yaryar ah ayaga aqwaal culummo culummada unbay masaa'ilka ka qaatan masladan marku akrinaa waxay leeyahay shaafici sidaasu ka yidhi axmed saasu ka yidhi maaligna saasu ka yidhi abu xaniifana saasu ka yidhi sheekh fulaan saasu ka yidhi hadday marka culummada aqwaashooda iska khilaafto isaga agtooda mushtabihu ka noqon maxayna wax kalu ku kala rajxa ma yaqaan marka waxaa la leeyahay qofka mujtahidka mushtabih agtiisa wuxuu uga noqon karaa ama sifada shaygan cad u caddayn ama adilada ku soo arortay hubuudkeeda ama dilaaladeeda ku cadday laakiin qofka muqalidkaa mujtabi wuxuu shaygu uga noqon karaa aqwaasha culummadu iskhilaafto bis hadii culummada gabal yihahdaan waa xalaal gabadha waa xalaal yihahdaan waa mujtabi maxaa marka lagaa rabaa inaad samaydo ma waxaa lagaa rabaa midka rabitaankaaga shiiqa waafaqsan inaad raacdo miya maya fiiri sidaa nabigu noo hanuuninaa fiiriya sala allahu calay wasalam nabigu wuxuu yidhi faman ittaqa shubahaat qofka iska ilaaliya waxyaalaha isku eg eg istabraa wuxuu beri u noqdaa lidiinihi diinkiisa oo haddii shaygii shaki ku ka galo uu xagga ka maro dac maa yaribuka war waxa shakiga ku geliye ka tag shaygaan markuu shakiba galo xaggu ka maro soo ma jeedin xaggu ka maro diintiisii marka beri u noqona xaaraan ku dhici ma waa cirdihi sharaftiisana beri u noqona oo la dhihi ma xaaraan cuni maxay ma ogtahay waxyaalaha aan xoogaa fiicnayn haddaad tiraado culimmada isku khilaafsan yihiin ha culimmada isku khilaafsan yihiin intaasu waddo ka dhigaa shaygiina midna waa xalaal midna waa xaraam mana kuu kala cadda mar haddaad shubahaadda iskaga dhacdo khalaas xaaraan waa ku dhiceen waa ku dhiceen laakiin haddii kale waxaa noqonaydaa qof dhowrsan oo beri ka ah oo sharaftiisu u dhowrsantay diintiisuna u dhowrsantay nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam waman waqaca qofka ku dhaca fi shubahaati waxyaalaha isku eg eg waqaca waa ku dhaca fi lxaraam maxaa loola jeedaa xaaraamu ku dhaca culamadu waxay dhahaan laba mid weeye horta shayga mushtabiha ee isku eg qaara xaraam haddaad marka mid kasta oo culammadu isku khilaafaan aad iska samaysato khalaas waa la hubaa inaad xaaraan ku dhacay waati culammadu dhihi jirtay in akhadta ruksata kulli caalim caalin kasta masaladu rugseeyo haddaad qaadato shiikaanu masale heblu baneeyey iisoo qaad shiiqay bala baneeyey shiikaanu masale heblu baneeyey asna iisoo qaad inta rugsadaad arugseen mas'alo walba waxaa leeya horta wax baneey ma jira kii baneeyaad aduu ku hilta maxaa ilaha rabitaankaagaad rabta inaad dherjido qiilna aad aakhiro ka dhigato ilahu hebela baneeyey in akhadta ruksata kulli caalimin faqad ijtamaca fiika sharu kullu balaayi oo dhan oo iskugu kaa imaanay xaafid ibn cabdilbari wuxuu leeyahay jaamicu bayaan cilmi wa fadli wuxuu leeyahay culummada muslimiintu hadalkaas waa ku ijmaaceen khilaaf male qofka rugsooyinka culummada qaata in balaayi oo dhan ay iskugu tegayo maxaa yeelay qofkaas qof diin daba socda maaha waa qof rabitaankiisa daba socda ilaahayna muxuu nagu addoonsaday diinta in la raaco oo aan rabitaanka la raacin fain lam yastajiibuu laka faclam ana maa yatabicuun ahwaam dadku waa labo qof rabitaankiisa daba socda iyo qof ilaahay diinkiisa daba socda marka haddaad mas'alo walboo caalin baneeyey qaadato balaayi oo iskuu kaa imaanay hadda waxa aad haysataa wax diinaba ma noqonayaan hawey noqonaya taas culummada waa yidhaahdeen waana sawaab macno kaleeto qofka shubahaadka ku dhaca xaaraamu ku dhacay waxay tahay qofku hadduu marka hore shaygii shakigarada ka cararo haddee xaaraanta kacararideedana waa kasii daranyi sooma shay shakigaray qof ka cararay xaaraan aadima laakiin qofku hadduu kan shikadala baneeyey kanna waxaa la yidhi khilaafaa ku jiro kanna culummada isku khilaafeen iska qaado marka dambe xaaraanta cadu ku dhaca miaalkana fiiri ka raaci waa qabari mubtada soo qadara fa huwa qofka shubahaadka ku dhacaa raaci xoolo jiru la mid yahay xoolo jirahaasoo yar ah xoolihii ku ilaalinaa xawla alximaa seeraha hareerihiis haddee seerihii waa in la fahmaa waxaa dhici jiray seeraha annagu midkaan soo gaarnay wuxuu ahaa dowlad dadka ummadda u danaynayda waxaa la samaynaa marka roob weynu do-o dhulka qayb ka midaa laleeya intaas lama daaqi karo waxaa la rabaa inta doog badanu ka baxo waqtiga jidaalka in la daaqo oo loo baxsado marka qofkii daangana xoolaha waa laga dhici jiray laakiin mid waxaa jiray ximo ah oo jiri jiray qabla alislaam nabiguna kadib uu diiday oo uu yidhi laa xima ilaa lilaahi walirasuuli seero waxaa jiray boqorradii horeo jaa-idka ahaa roobku markuu do-o dhulay waxay leeyiin dhulkaas lama daaqi karo asagaa ilaashana dad u ilaalima dadka siduu ula daaqaayo markuu dhaqa kale la dhamaysto dhulkaas uu isagu xoolihiis ku duwana waa baalim markaa nabigu waa diiday sala allahu calay wasalam waa xaaraan qadcan waxaa la mid ah meel kastoon beer ahayn oo ood inta lagu wareejiyo la yidhaahdo waa goofkayga hadda goofna kuma ahana de goof waxaa lahaa meel badan inta ku beeratay oo ka guratay oo adiga kuugu beer kuu noqotood milkiday laakiin meesha weliga ma adan milkin waxna kuma adan beenan waa hawd cidlaa oodaad ku wareejiyo ood dimagaad ku wareejiday waxaa leedaha waa goobkayga iyaan la isku geli dadkaad geedaha la daaqe marka hadhow geedaha la dhamaysta cawska inta ka baxaad ama gadeen ama xoola daaqsee waa xaaraan waa bilo laaxima ilaa lilaahi walirasuuli nabigu sala allahu alay slam wuxuu leeyaha seero meel oo dadka laga celinayo daaq ah maya ma jiro ilahi iyo rasuulkiisa maaha cid kaloo loo ogoliyo ma jiro marka seeraa la yidhahdaa boqoradu magaxay sama jireen meeshaas lama daaqi kara leeyihi meeshaas marka qofka daaqa ee boqorku waa ciqaaba waa soo qabanaa xoolihiisu dhaca isagu dila waa xira marka meeshaas marka la yidhi lama daaqi karo xoolaha waa inaad ka foged ila xooluu caqli ma leh haddaadan ka fogin qofa wuxuu maagaa marka naku meelaha kale ka dhammaado seeraha ha daaqina geedaha u dhow oo laga cararay geedahaas daaji xoolaha marka xoolo maa garta geedkaana daaq geedkaasna ha daaq waxaana dhici karta rinji yaraa la mariyay meesha oodba male haddii laba marka xoolo ma gartaan geedkaas waa kaa xaaraan haddaad istiraa seeraha agtiisa daaqo geedaha warangaaxista ee seeraha ku dhow daaki khalaas markuu geedkaan cantuugu hashu geedka kalena la cantuugi bal waa u tillaabsanay soo maa qofka waxyaalaha aan xaaraannimadoodu caddayn is yidhaahdo dhib male shaqeelaa yidhi culamada gobolaa baneeyey waa la isku khilaafay khalaas marka dambena xaaraanta cad u tilaabsana naftaan ila waa baxsata siday naftaan wax ay rabitaankeed u daba socoto xaaraanta caday ku dhacee saas wey yidhah fa huwa qofka shubahaadka ku dhacaa ka raacii waa xoolo jiray oo kaleo yarca xoolihii ku ilaalinaa xawla alximaa seeraha hareerihiisa yuushiku waxaana soo degdega an yartaca inuu daaqo fiihi fi lximaa hadhow xoolihii wuxuu daajinaa seerihii hadduu sidaa geedaha ku dhow daaji qofka shubahaadda ku dhacdhacana oo waa laysku khilaafay ku banaystana xaaraanta cadna waa ku dhaca wey waa lahuba alaa baraaruga wa ina likulli melikin boqor kastana ximan seera u sugnaaday oo qofkii gala ama daaqa waa ciqaabaa alaa baraaruga wa ina ximanlaahi seeraha allena maxaarimu waa waxyaalaha uu xaaraamtimeeyey ilaahay seerihiisu waa wixii uu xaaraam ka dhigay haddee boqorkii adduun waad aragteeno qofkii seerihiisi gala waa ciqaaba ahe maxaarimta ilaahay qofku ku dhacan alla waa ciqaaba ciqaabka allaana daran alaa baraaruga wa ina filjasadi jirka dhexdiisa waxaa ku sugan mudqatan cad hilib ah idaa salaxad hadday hagaagto cadkaas hilibkaa salaxaljasadu jirku waa hagaaga kulluhu dhammaantiis wa idaa fasadad hadday fasahaadana fasadaaljasadu jirku waa fasahaada kulluhu dhammaantiis alaa baraaruga wahiya cadkaas alqalbu waa qalbiga oo alla kacabsigu waa qalbiga qofka qalbiga hadday alla kacabsi ka galo khalaas xumaantoo dhan waa ka joogaa haddii laakiin qalbigu fasahaado xibnuhuna waa fasahaadayaan wey xibnuhuna waa fasahaadayaan alxadiiu saabic wasaquun bacda alaai mia xadiiska toddobaatan iyo toddobiyo saddex boqol ka gadaal rawaahu lbukhaariyu wa muslim can anas ibni maalikin radia allahu canhu bukhaariyo muslimaa ka wariyeen anas ibni maalik qaala anas wuxuu yidhi anfajnaa arnadan bakaylaan cayrin bakayle aan cayrsanay waa cararay annaguna waa cayrinay bimari dahraan meesha magaceeda laydhaha maru dahraan waa meel magaceed oo hal maalin socod u jirta magaalada mako dhanka waqooyi ka xigta oo la dhaha waadi faatima waadi faatimahaas weeye maru dahraanka meeshaasaan joognay meeshaasaan waxaan ku cayrinay bakayle fa sacal qowmu raggii waa ordeen fa laqabuu waa daaleen marka say u cayraayeen oo u cayraayeen waa daaleen wa adragtuhaa anas wuxuu yidhi anaa ka daba tegey anaa ka daba tegey faakadtuhaa waa soo qabtay bakaylihii fa ataytu bihaa waxaan ula imid abaadalxa oo hooyadiis qabay fa dabaxahaa abaadalxaa gowracay wa bacafa wuxuu u diray ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam biwarikihaa sinteedii sintii iyo wa fakiideehaa labadii bowdo intaasuu hadiyad ahaan rasuulka ugu diray sala allahu calay slam faqabilow rasuulkuna waa aqbalay halkaas maxaa laga qaatay ugaarta xalaasha inuu bakayluhu ka mid yihi bakayluhu waa xalaal sagaaradaas iyo uu la mid yihi waa xalaal dadka gabalaa qofkii cuna waa ceebaynaya qofka cuna waa u dhammaatay dadka gabal la deganta bay bakaylahada cunaya kugu qabtaan nebi maxamedaa cunay sala allahu calay slam bal nebi maxamed wuxuu cunay xaa ka ka fiican qofka la sharaf eg yuuyi marka waa qalad waa qalad waa qalad wey waa qalad wey dadaa lagu dhibo dadaa cunay markaasay qofki inta ku dhibee uu asagoo qabsaday hadduu u jeedo dad soo socda geedu ku hoos tuura markaasuu isku aadina isle balyay arkin asalaamu calaykum haddaad tidha wuxuu ku leeya waa bakayraya waxa meesha ku jira ilaa kiya madax uga jira xaatama maqlan saasa dhacday habarko dhibaatada loo geysta fiiri dadkaas ninaa yidhiba unu bakaylun ka qabtay oo gowracday fiiri waa neefka nebi maxamed cunay sala la wuu noo jeeday geedu hoos uga tuura markaasuu meel ka sokeeyo istaag bal inuu naga hor yimaado aanaan arag markaasaa nidhi assalaamu calaykum markaasuu yidhi waa bakaylaya fiirisow marka waa dad la dhibay soo ma jeedi xaaraanta toobakada dadka cunaayana maxaa la leeya akhyaar waa intii cambuuf cagaara ka war bakaylihiina saasaa loogu dhiba toobakadii dadki dhuuqaya maxaa leeya toobakadu cuna bijaq wasaqda maanta uu tufo markaasay leeyihin akhyaar waa intii cambuuf cagaaran lama rabo cambuuf cad inaad tufto war sida loo fahamkii loo bedelo fiiri xaaraantiina ammaanaba laga dhig xalaashiina ceeb a laga dhig waa qalad marka arrintaas waa musiibo waa in la soo celiyo fahamka saxda marka waa xalaal wey ugaartana waxaa lagu milkiyaa qabashada ugaarta waxaa lagu milkiya qofkii qabta waxaa la waxyaalaha dadka ka dhaxeeyoo dhan waxaa lagu milkiyaa qaba qaadashada hadda xaabada duurka ku taalla qofku goormuu milkaa markuu soo qaado isagaa milki u leh cawska duurka ku yaalla qofku goormuulka markuu soo gurto biyaha meesha ku jiro dadka ka dhexeey goorma milki u yeelana markaad meesha ka dhaansato ood haantaada ku shubato ugaarta goorma milki u yeelana markaad qabato waxyaalaha dadka ka dhexeeya qaadashada sida loogu soo kala hormaro oo loo qaato aa loo kala milkiyaa marka culummada sidaasay mareen waa xalaal xadiiskeeduna waa sariix waa cad yahay bakayle marka waa xalaal asagu dadka marka in lagu dhiba maahan qofka cunaayo xalaal uu cunay shaki male الحديث الثامن والسبعون بعد ثلاثمائة رواه البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رواه البخاري ومسلم بخاري مسلم كوري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أيضا يبيت بإله رابع كان نقضاء أسماء والسحابيات أسماء بنت أبي بكر الصديق وزوجة زبير بن عوام وأخت عائشة لأبيها أيضا أنا عائشة كدأوين وقت هراء انت مكلة شوغي إسلامتي ذات النطاقين الذي جروا رسولك صلى الله عليه وسلم يا أبيت أبو بكر markay doonayeen inay godka galaan oo hijrada u bixi rabeen ayay saad u samayday saadkiiy waxay afka uga xirta weyday suunkii dhexda uga xirnaa ayay inta soo qabtoo kala goyday ay ku xirtay daatu nitaaqayna leena kadibna madiinay u hijrootay ayadoo uur leh oo markaas uurka caloosha uu ku jira cabdullaahi bnu zubayr fa kaana awala mawluudin yuuladu fi lislaami fi lmadiina wiilkii ugu horreeyey oo waxa weeye muhaajiriintii soo hijrooday loogu dhalay islaamka dhexdiisa magaalada madiine wiilkii ugu horreeyo lagu dhalayuu noqday cabdullaahi bnu zubayr marka fii aakhiri cumriha waa indhabeeshay markii magaalada maka almukarama ay joogtay ilaahay ku oobsaday toddobaatan iyo saddex hijriyadu markay aheyd toddobaatan iyo saddex hijriyadu markay aheyd ayaa maka ilaahay ku oobsaday wiilkeedii cabdullaahi bnu zubayr ahaa marka la dilay wax yar ay ka dambeydo wax yar ay ka nolol dambeydo can asmaa binti abi bakrin radia allahu canhumaa qaalad waxay tihi asmaa naxarnaa waan gowracnay calaa ahdi rasuulilaahi waqtigii rasuulka sala allahu calay wasalam farasan faras faakalnaahu waa cunnay wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa wa naxnu bilmadiina annagoo madiina joogna riwaayadda bukhaariya wariyey hadalkaas muxuu tara wa naxnu bilmadiina wax weynu tara waxay tusaydaa waktigaasu waktigii dambe inuu ahaa oo aan la nasaqin xukunka xukunka inaan la nasaqin xukun wakti horaa maahayn ee xukun dambeeyey uu ahaayan la nasaqin intaasuu faa'iideyna asalkuna waa cadamu nasqiga hadda saasa u sheegay marka xadiidkaas wuxuu caddeeyey oo laga qaatay in fardaha fardaha in la qashaa inay bannaan tahay xalaal yihiin fardaha waa xalaal wey fardaha waa xalaal الحديث التاسع وسبعون بعد ثلاثمائة حديث كتضراتنا يا سقال صدح بقول كقبل رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم نهى وارغمي عن نهى وارغمي عن لحوم الحمر ضميرها هلبكولا ضميرها الأهلية وإقبات اللون نسبي حمر الأهلية وحلا ضميرها تذكر أرطان حمر وحكس ورشة حمر الوحش waa dameer dibadeed amase dameerka duurka ku nool wey duurka waxaan uga jeednaa ugaarta midka ah ximaarulwaxshiyaa lahaa kaas kaas waa xalaal asagu laakiin haddaad maqasho alxumru alahliye waa dameerahaan la rabto rasuulku waa reebay hilibkooda waa xaaraan marka nahaa waa reebay rasuulku can luxuumi alxumuri alahliya dameeraha oo dadka loo nisbeeyey hilibkooda wa-adina waana fasaxay rasuulku fii luxuumi lkhayli fardaha hilibkooda walimuslimin waxda muslim keligiis waxaa u sugnaaday qaala wuxuu yidhi jaabir akelnaa waa cunnay zamana khaybar waqtigii khaybar magaalada khaybar markii la furanayay meeshaas beeralayda ah markii la furanayay zamankaas waxayna ahayd sanadii toddobaad bisheeda koowaad oo muxaram bishaasay ahayd marka zamankii khaybar ayaan cunnay waxaan kaloo cunnay waa xumura alwaxshi dameer dibadeedyadana waa cunnay wanaha nabiyu nabigu wuxuu reebay sala allahu calayh wasalam can ilximaari alahliyi dameerka dadka loo nisbeeyo dadku rartaan kaasaa rasuulku reebay marka halkaasna waxaa ku caddaaday dameeraha la rartay hilibkoodu waa xaaraan fardahana waa xalaal dameer dibadeedkuna waa xalaal dameer dibadeedkuna waa xalaal الحديث ثمانون بعد ثلاثمائة حديث كاسر حافظ بن عبد البر استذكار كجوز كاش لحية طبنات صفحة لباب بقر إيا أفر وحول الحديث كان وحا قصوا دليل كوحا دان بدان نهي قال ليس كان نهي ضميرا هلب كودا وعبادة شرعي أه أه إلادو معهم واللوب باحين معهم سببتو أه وحلوب سوية باهرة فردها الله قبو aa xagga curfiga ka adayg badan midda dameera oo fardu waxay ahayn tignikadii muslimiintay ahayd fardaha ka sarreeya waana la xalaaleeyey marka arrintu waxay tahay hilibka dameeraha oo ahliga sharciga waa xarimay ma ahan cilladu waa loo baahan yahayo si aan dadku u dhammaynaa la diiday ma ahan maya fardahaada looga baahi badnaa haddana waa la oggolaaday marka waa xaaraan ilaah iyo rasuulkiisaa diideen nabigaa dadka u sheegay waxa wa xarima oo sharcigaas ilaahay weyna ayaana nabiga u sheegay waxa wa xarima waa allah oo rasuulku wuxuu sheegayaa waa waxyi alxadiiu amaanuun bacda alaaamia can cabdillaahi bni abi ofa xadiiska sideetaneeye waxaa laga wariyay cabdillaahi bni abi ofa magaciisa waxaa la haha calqama ibnu khaalid ibn alxaari ibni abi usayd alaslami zayd bn abi ofa ayuu la dhashay labadooda iyo aaboodba waa saxaaba baycatu ridwaanu ka qayb galay cabdullahi bn abi ofa waana indhabeelay fii aakhiri xayaati magaalada kuufuu ku dhintay saxaabi kuufa ku dhintana isagaa u dambeeyey nin saxaabiya oo kuufa ku dhintay cabdullahi bn abi ofa u dambeeyey wuxuu dhintay sanadu markay ahayd sita wa amaaniin siddeetan iyo lixdii siddeetan iyo lixdii radia allahu canhu cabdillaahi bn abi ofa radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi asaabatna majaacatun gaajaanna asiibtay layaaliya khaybara habeenadii khaybar habeenadii khaybar waxaa loola jeedaa allayaali allatii aqamnaa calaa fatxiha habeenadii dagaalkaas waxa weeye lagu jiray oo lagu dul magaalada la dul fadhiye lagu hareeraysnaa habeenadaas gaajaanna heshay falamaa kaana markuu sugnaaday yowmu khaybar maalintii khaybar la furtay waqacnaa waxaan ku dhacnay fi lxumuuri dameeraha alahliyati dadka loo nisbeeyey faintaxarnaha waa qalnay falamaa qallat bihalquduru dheriyaalkii markay la kareen oo digsidii rogmadeen naadaa waa dhawaaqay munaadii rasuulilaahi sala allahu alay wasalam rasuulka kiisii dhawaaqay waa abudalxa alansaari sida saxiix muslimka ku sugan riwaayadna waxaa ku soo aroray bilaalay ahayd riwaayad kaloo nasaa-i wariyana cabdiraxmaan ibni cawf saan laysku waafajinaa saddexdan saxaabi xaafidku fatxulbaariga juska sagaalaad lix boqol konton iyo shan wuxuu yidhi cabdiraxmaan wuxuu ku dhawaaqay dameeraha lama ogola abudalxa iyo bilaalna waa sii siyaadiyeeno inahaa rijsun ay ku dareen waa najaas sababta loo diidaa war waa najaas intaasay ku dareen marka saddexduba waa dhawaaqeen wey munaadigii rasuulkaa dhawaaqay markaa sidaas waxay ku tuseen amiirka ciidanka xubun markuu raba inuu ciidanka ogeysiiyo inuu qof wakiisho yidhahda naadiyo saas ku dhawaaq inay sax tahay waxaa uu ku dhawaaqay anigfi uu daadiya alqudura dheriyaalka daadiya walaa taakulu ha cuninina min luxuumi lxumuri dameeraha hilibkooda shay-an waxba ha ka cuninina arrintu daruuro ma gaadhsiisnayna xaaja aheed xaajaduna ma bannaydo xaaraan marka hadday daruuro ahaleed waa loo ogolaana daruuro maahayn ee xaaji aheed baahi ay aheed dadka badankoodu ma kala yaqaaniin xaajada iyo daruurada wakti kasta markuu rabo wuxuu leeyahay daruuro waayo uu leeyahy haddii waddan gaalasa usii socdo tahriibaayo raba toban kun oo dollar inuu waxa weeyaan magafasiyaa tirado waar joo waar ha aadin wuxuu leeyahay daruuro ma jirto uu leeyahy ha isaga daruuro yaa yaqaan horta daruuro culmada mujtahidiintaa tanaa markaasaa isagoo miskiin xaraf aan aqoon diinadu isagu wuxuu ka jawaabayto daruura ma jiro daruura sheegayna inaad toban kun aad sida mujrim meeshaan jooga maa tobankaagan kun ku noolaata daruurada sheegayda ay daruurada sheegayda waxay tahay gabar inay saxraas marto daruurada sheegayda ya toddoba ninaan iyo gabanaan ku hijroonnay hijro lama arkee waa gaar aadi markaasaa w meel cidlaa gabadha ku soco weyn kaasa nimba maru qaada gabar islaamid ka nimba maru xambaaraha lii i waa daruuray ku leeda gabadhaas gabadhaas markay baxayda waa ilaahay ka cabs war ma banaankaas daruura ma jirto sheek hooyan usoo shaqay rabaa ay leedahay laa ilaaha ila allah waxaa daruuro lama yidhaha sheek daruuro lama yidhaha xaajana xataa lama yidhaahdo الحديث الحادي وثمانون بعد ثلاثمائة رواه البخاري ومسلم عربي عن أبي ثعلبة أبي ثعلبة وجرثوم ابن ناشر سيدا المقع اللوب بدأي هذا السوق في المقع عيسى أبو ثعلبة الخشري وحكميد ممن, ممن بايع تحت الشجرة وأكون يأفرتي بقوله رسول كيري صلى الله عليه وسلم هل متمارتك القريمة حديث صحيح المسلم هل متمارتك القريمة كواسو كتيرا لقد رضي الله عن المؤمنين هو آه سحابي قاس wuxuu dhintay konton iyo toddoba hijriyadu markay aheyd can abi aclama radia allahu canhu abi aclama waa alkhushani waa jurhuum ibnu naashir qaala wuxuu yihi xarama rasuululahi wuu xaaraamtinimeeyey sala allahu calay wasalam luxuuma alxumuri dameeraha hilibkooda dameeraha alahliyati dadka loo nisbeeyey waa xaaraan ciladuna waa najaas wey sida xad ku soo arooray riwaayadaha gobol ka mida wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalam wbaarak calaa nabiyina mxamed